bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaala ka dhowaada qodobada warkingham inimo idaacadda walsansen hayta ciidamada itoobiya weybayo ku baheen degmada ceelbuuri al-shabaab oo la wareegtay maamulka ciyaaro baydhabyo weyba kalsoonidii kula nagadeena kooxda esha dowlaha abduubadin weyba la kahaaya xeebo muduga shacabka ka nool deegaanka leegan weyba la saaray amara wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliyana xilkiyo geedka la wareegay qurcad badeed soomaaliya ayaa abdoobadan markab xamuule i puntland akhbaaraadka banaanka dhagoonsidayaal weyba ku mid aha madaxweynaha maraykanka donald trump oo hanjabi kuuriyada waqooyi iyo weliba u k oo tababaryaal militari indarahayta urdunga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo isniin oo talaadan hagalahayta taarikhdan iyo ka-ee danta sadiida bilo abriil sanadka lamada kuntum iyo todobada hanaswaybahayana qodobadii warkaan koobnaadana ka dhowaada dhugunsadayaal yogiyofiisanga maamulka ciyaaro magaalada baydhabyo weyba kalsoonidii kulanagadeena kooxda ish oo kumid ee kooxu ku ciyaarasa magaalada tan baydhaba bishaar mayow muqtaar iyo faafahinta warka ninhaya guddoomiyigii ciyaaro banooniga lote axmed cali axmed doolar oo waraysiisu sidaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba uus xaqiijeeye in maamulka kiishay kalsoonidii oo kulanagadeen kooxda banooniga lote isha taasaytii ku dambaytay markii kooxdan yeeda gacan qaadan samayti albitari dhexadhexaadayo kulankii kooxdan yeeda la weelati naadiga b b g albitari dhexadhexaadinta kulankaasaytii sukuweed weliba laka magacaaba ee americano kaasoo gacan qaadasoo kula kulami maamulkiiyoona ciyaaryaanada kooxda isha kooxda isha oo kumid ahayd kooxaha irkawadawti baydhabo guud ahaan horta horyaalka waana kumid ah kooxaha horyaalka inta dhamaan gurba aada doora insha allah bilaaxira kan kale mayba waa xiriir kubadda cagta degmada baydhabo mayba kumid ahayd isha kooxa uusan aqoonsaday inay kumid yihiin kooxaha irkawadawti degmada baydhabo guud ahaan mayba aqoonsi musasiina kulanagadi koox isha leerawa irkawadawti degmada baydhabo kudhasir marka cadana kubilaawo kudarta oo ta tallaabadan dooreysa oo maamulka ay taatahay tallaabada kale mayba ciyaaryahaana door ee maamulka iyo dayaadeeda kooxda isha oo kumid ahaana rabshad iyo carqalada suuqi oo dhaawacyada muuqda oo geeg la argaayna ingiriisidii kalsoona americano miyaan wayba ciidamada amniga ee garoonka baydhabo yaa ka daba jiran waana marajoona insha allah madhow in la hilo oo dabantilaha goboda ku baxdana marka insha allah reed wala wada hadlayaan oo kala taasiga dhamaan bilaha garoonka ciyaaro magaalada baydhabo weliba uusu ku dareertay horyaalka heerka zeereeeda welina uusan maraha iyo wareegii shanad kooxyooyinka koobkan kixifaaltamaayan weliba yuu ku koobanaayana siyad kooxood laakiinse guddoomiya axmed doolar yaa sheegay in walaageeku ku dambaytay kooxyooyinka koobkan kixifaaltamadoon iyo nagada doonan toddoba kooxood keliya sidaas oo kaleena markaleed weliba uuse sheegay in reedan habeeyowle ka sameeyi doono isku aadka koobkan taasayti oo meelo kubati naadiga isha welin uusan taasayti kasii daray in naadiga isha yeedan sii dhiidhiiday heerka zeerabiida ee magaalada tambaydhabo sidaas daraadiyana maamulkuuse sheegay in iyo aqoonsi inin hayna kooxdana wallahi wala ola soo dhigma ilaa hagta wallahi ka daraw ma le todobada kooxood oo kooxeerka oo dhigmada bayd oo hahiri kuraabyajadajadilkanagadahay nidaamkeena qaabka ciyaaro imaalnay oo dheeleena qaabka laskaga binaayay waa dib lasoo baxay insha allah may rajeyna geeka weyn musa bahas ku adkaysay waana taasa laka dheele doona insha allah ishana may nagala doonta kooxdi oo oo mudahorba laga taagaaday in hal kooxood kugala heerka lamadan nagala doonta maadaama aqoonsiga lagu nagaday insha allah mayba guud ahaanna wal koox isha leeraw og gabi ahaanba oo deegaanka ku dhisanna mudarada insha allah og leera kan maamulka ay noqdeen si kastaba haato maamulka ciyaaro magaalada baydhabo iyo markin ku rejeeto inuusu koox aqoonsiga kulanagada tan iyonay maamulka siduusan lan sameeye walina horyaalka heerka zeereeeda useeyiina tooxidlagun ku koobanaada doona keliya toddoba kooxood may gorado doona sidii yohanneska eeda doonaan toddobada kooxood xilligan askari isku shaandheynta naqshadiilan sameeyi lahaaya
ciidanka itoobiya geek weybayo isku ku baheena degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud sidii oo sheegahayeen maamulka deegaankaasa guddoomiyaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud nuur xasan guutaale iyo warbaahintan sheegay ciidanka itoobiya intii ku baheen degmada yo-ona yohan ku wargelina maamulka behetaansho wayba uu sheegay ciidanka etoobiya intio ambaheng dheliga degmada dhuusmareeb waybana ciidamada etoobiya ka eedayay antion dhaqmen si mas-uuliyad dare e saas oo kale nuur xasan guutaale guddoomiyaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyo sheegay al-shabaab antioo lagu wareegan degmada haddana yo maamul hayang oo yo haysidang xarumo maamulka degmada oo iyo ka shaqeeya si waa kaga baxeen ciidamada etoobiya saaka subaxnimadii ka baxeen magaalada ceelbuur ma inaga iska daayay cid og ma jirto waa waxaan waxaa weeye iyaga ciidankooda iska lahaa iyagaan ciidankooda kaxaysay waa unintaas waxa aan ka ognahay dadka iyo iyo xarunta gobolka xaggeeda u dhaqaaqeen dhuusamareeb ah waaya al-shabaab baa wararka qaar waxay sheegayaan in ay la wareegeen degmada ceelbuur ha ha markiiba meeshay taagtaagcayeen marka waa isla markiiba way soo galeen degmada cadowgu weynayna waa ka baxay cadowgii yaraayo tabarta yaraay ayaana ku haray hadda oo oo gaca oo magaalada gacanta ku haya
cadowga weynaa waa isaga baxeen maxaa ula jeedaa guddoomiye waxaa weeye ciidamada taaka ka baxay waaye faraha badan leh ee hubka badan leh ee shacabka inay ku timaadaan mooye aan waxba ka qaban meeshaas dadka deegaanka iyo warbaahinta in sheegeen dadka qaar ee la shaqeeyay maamulka degmada ciidanka etoobiya intio ha ku wajahaday obsubin taasoo ka eedan antio dhibaato deersiyeen shabaab doonlaa afduubadiyo wayba la kahaaye xeebo muduga waa ko maxamed muxudiin maxamed oo faahfaahinta warkanay haya
deegaanka celhuur ee gobolka mudug ayaa subaxnimada hore ee saakay waxaa lagu arkay dooni ganacsi oo laga leeyahay dhanka dubaay kuwaasi oo ay soo afduubteen buraacabadeed soomaali ah haddaba mid ka mid ah dhallinyarada ku sugan deegaanka ceelhuur ee gobolka mudug ayaa u sheegay doonidaasi subaxnimada hore ee saakay la keenay ceelhuur waxaana hadladiisii ka mid ahaa dadweynaha deegaanka ceelhuura ka jira walaal saakay adeegtiisa soo istaagtay dooni kuwa ganacsiga markii aan aragnay kaana dadka deegaankana aan isku daynay inaan xaqiiqsanana waxaa nala sheegay inay tahay doon ganacsi oo markaas u hornay kismaayo kana timid wadanka dhanka duway waxaa la sheegay in koox buracbadeeda ay deegaankaas ay saari keeneen eedur
waayahay
marka waxaan isku daynay in dhalinyar ahaan iyo dadka deegaanka haddaan nahay aan kala hadalno kooxda dhalinyarada ah ee buracbadeeda sidii aan usii dayn lahaa doontaani haatanna waxaa noo socda wadahadal ma garatay waayahay marka walaal sidaa la socotid waayadii dambe waxaa ka socday xeebaha soomaaliya afduwiye noocaas ah oo markaasi kooxaha dhalinyarada oo buracbareeda ay deegaanada ay ka wadaan anagoo haddaana dadka deegaanka eedur iyo aaga hodle waxaan diidanahay in deegaankeena ay kusoo xirtaan siryahaasi kooxaha buracbareeda sida kuwaan haatan ah ganacsiga kuwa tariifka oo kalete haddii ay qabsadaan wax ayay ahaan lahayd oo markaasi waa kuwa dhibaato ku haya kalluumaysiga xaggiisa laakiin kuwaani waa ganacsato waxaan ku daaqaynaa in dowlaha ganacsatada ah si degdega loo sii daayo maamulka galmudug waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda federaalka arrintaas inay gacan ka geystaan walaal ma ahan markii ugu horreysay dooni nuucan oo kale ah la keeno deegaanka ceelhuur ee gobolka mudug
guddoomiyaga deegaanka leega ee gobolka shabeellada hoose oo la hadlay warbaahinta iyo wayba uu sheegay inta shacabka ka nool deegaanka leeganta iyo hedlagan xilliyada hamiinka iyo isticmaali korna baabuurta abuukar cabdulaahi isaaq iyo sheegay intiyo arrintaas in sameeyeen sababo la xiriira ammaanka shacabka ka nool deegaankaas guddoomiyaga wayba uu sheegay intiyo koobdaan baabuur la gubsho kiisanya intiyo dhayin shabaab islamarkaana iyo ka hayan baaritaan dheeraade waxaa jira baabuur xali oo maxaa ahay oo soo dhawaayo jiray baabuurkaasaa lagu riday wax lagu riday baabuurkiina maxaa meeshuu ku baryey waa madaashiya oo gaari iska dhaafsay waxa oo rasaas oo gaari ma laha baabuurkii baabuurkiina meeshii waa laga soo waa laga soo waday amarkii oo maxaa ahay baabuurada la siiyey habeenkii dhaqdhaqaaqayna ha usa badnaado oo dhaqdhaqaaqa xelan iyo lagu soo dhawaan maayeen marka amarkii la jidiyey gawaaridii shacabka waa loo sheegay ogeysiinna waa la siiyey in maxaa ahay dhaqdhaqaaqiina iyo maxaa ahay socodkiina xerada wax macnaa inuu soo dhawaanan oo xerada laga wareego oo habeenkii tooshka lagu soo qaban nanna lagu soo qaban amar habeenkaasaa la siiyey marka maxaa amarkii way qabeen hal baaburaha habaabiyo noqdo baabuurkii marka calaa kulli xaal maxaa yani haddii oo baabuurta marka muddaxeedkaa soo gasho dibkeeda ay leedahay marka waxaa dhacay hadda ka hor baabuur baa soo socday baabuurkii soo socday waa lasoo riixay markan waa la damiyey marka xerada lagu soo dhaweeyey ayaa waxaa lagu dhuftay baabuurkii madfax lagu dhuftay waana qarxay qarax oo ahaa qaraxii maxaa wuxuu saameeyey xeerda dhamun garad maamulka deegaanka leeg iyo weerar rijaal duban kula kulmayeen dagaalyahanada shabaab wasiirka cusub ee wasaaradda dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo geedka xilka kulu wareegay wasiirkii hore wasaaradda dastuurka xuseen maxmuud sheekh xuseen munaasabad kooban oo muqdisho laka qabadiyo wasiirkii hore ee dastuurka si toosa weyba uusan wareejay xilka wasiirka xilka wasiirka cusub wasiirkii hore ee dastuurkiiyo sheegay intii sanadowgii laha dhaafi iyo horumarinteetii wasaaradda dastuurka way banuusi wasiirka cusubka cosle intii uusa sii wada howlo wasaaradda wasiirka cusub ee wasaaradda dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo sheegay inti uusan kuguma hadnagow xuseen horumarka uusa wasaaradda deersiyey sanadowgii laha dhaafi saasoo kale buu sheegay intii wasaaradda dastuurkiyeeta wasaarad muhiime islamarkaaniya safayla ayaan ka shaqayasi bulshada soomaaliyeed wasiirada cusub ee uuse dhowaan ha magacaabi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo xilka kulug wareegahayaan wasiiradii hore ee xukuumadii cumar cabdirashiid cali sharmaarka burcad badeed iyo markab ahaan xamuulka ee hoyndilikaleeyay ku afduubdeen heebo soomaali sidii xaqiijahaan maamul goboleedka puntland wasiir ku-xigeenka arrimo dekada ee maamul goboleedka puntland maxmuud maxmuud gabax iyo warbaay b b sidan xaqaji inti afduubkaas u sadhiya ilaa haddase toose mayn sheegna ama macadda meelo markabkuusu kooyi meeluusan dareera imeelaha dalla la bahi toonaa maadaama wararka qaar iyo sheegahayaan inti markabkan uusaa ku bahi dekada magaalada dubay oo uusa kasii jeedo yemen warbaahinta indiya waybaya sheegda inti markabkaasi saarnaayeen tumi ko qof waana la qafaaladii sabtidii bili hore iyo buracbadeed ka guulaysadeen afduubkin ka horeeya oyo ka qobsadeen markabkanaasi oo wiin tan sanadkii lamada kuntum iyo lamadii meelo warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo tilmaaminta dalka maraykanka oo shileedia uusa aan diyaar garooba doono sidii uusa tallaaboon ku qaadan lahaye qatarta nukliyeerka ee aan ku kooyahaya ankakooyi kora dalka kuuriyada waqooyi trump oo waraysi sii wargeyskayala maraykanka ilaa kurigadi usoo leentii haddii shiino uusan xallii waaya arrintan kuuriyada waqooyi ee taasnagadaasa inti maraykanka iyo faroolha la garla tijaabadii nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ee dhowaan yaa la filaaya intii kuwada hadalan madaxweynaha maraykanka io dhegshay dalka shiino ku hor kulanka toddobaadkan kudhiyow gobolka falordia la taliyaga dhinaga ammaanka ee madaxweyne trump yaa hadda ka howlan sidii uusan dhammaystiri lahay tallaabooyin dhowre oo ka eedan xaalada kuuriyada waqooyi ka hor antii uuse trump safajen ka horeyna anka kaseena qaaradda aasiya oo ka iyaga arrimo banaanka ee maraykanka ayaa usunayba uuse dhenishay sheegay anti siyaasadii reer galbeedka ee kuuriyada waqooyiee guuldaraysatii labaatankii sano ee lahadhaafiya horaantii sanadkii hore iyo hayti markii golo ammaanka ee qaramada midoobay oo si wada jire aan ambarayeen dowladda kuuriyada waqooyi oo xilligaas tijaabadiy gantaalka ridada dheer waybana xukuumadda boyonyaanga oo dhowr jar tijaabadiy gantaalo nukliyer ee iyo laka eedayantiya faro kala jarta qorshe halise oo eedan honga haabahaatoo bayonyaank waybaye dhinisha sheegahay keentay sijaabadan gantaalada iyo qayb kuwata barnaamij ee dhinaga hawada warkii hameynama dhagoonsidayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo kula dareertan antanin kage intii warkanka lamid ereedanku kulmana sidaas iyo nabadgelyo